ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم ۖ وما يضرونك من شيء وانزل الله عليك الكتاب والحكمه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك cadiima
hadduusan jirin fadliga alle korkaaga iyo naxariistaada nebiyow waxay ku hamin lahayd koox ka mida inay ku marin habaabiyaan mase marin habaabiyaan waxaan ahayn nafahooda waxnana kuma yeeli karaan wuxuuna alle kugu soo dejiyey nebiyow kitaabka iyo xigmadda oo ku baray wax aadan horay u aqoon fadliga alle ku siiyeyna waa mid aad u weyn